إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dab xooggan ayaa ka kacay suuq ku yaalla magaalada dirirdhabe oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ay xabashidu haysato xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay inay joogitaanka ciidamada shisheeye ka jeclaan lahaayeen inay waddanka ka dhacaan isbedeladii afghanistaan oo kale yuusuf dabageed oo ah gudoomiye ku-xigeenka hirshabeelle ayaa sheegay inuu ku dhowaad labaatan jeer ka badbaaday weerara uga yimid xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda ethoobiya ayaa shir ka dhacay ankara ka soo saartay war ka duwan midka uu sheegay xasan sheikh xukun tacsiir ah ayaa lagu fuliyey shakhsiyaad lagu qabtay magaalada saakow ee gobolka jubbada dhexe iyagoo faraha kula jira maandooriyaal قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran dab xooggan ayaa ka kacay suuq ku yaala magaalada dirdhabe oo ka mid a dhulka soomaaliyeed ee ay xabashidu haysato maxamed ciise ayaa ka waramaya faahfaahin ayaa laga helayaa dab xoogan suuqa ashawaa ee magaalada diridhabe debkan ayaa ka kacay suuqa weyn ee magaaladaasi kaasoo dhaliyey khasaare hantiyeed inta badan waxaa si aad ah u gubtay suuqan isagoona debka kasoo bilowday meel lagu iibiyey dharka hodheyda ilaa iyo hadda kama dhalan khasaare nafeed marka laga reebo inay ku hantibeeleen ganacsato kala duwan oo ay ku jiraan kuwa danyar ah ugu dambeynna waxaa lagu guulaystay debkan in la demiyo dadka diridhabe ayaana ka mid ah dadka usoo gurmaday deminta debkan
لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله وحمهر وأنت شعباش الناس قادرين دبحي وقن دبحي وقن وقرص لا إله إلا الله محمد رسول الله وقالت يدير ربع الله يبدا شودي ويقومون إنسان ويقومون إنسان إلهي بلا إلهي دبك وصيب بيري وصيب بيري sida ay wararku sheegayaan waa markii ugu horreysay ee suuqan ay ku yaala diridhabe oo gubto xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay inay joogitaanka ciidamada shisheeye ka jeclaan lahaayeen inay waddanka ka dhacaan isbedeladii afghanistaan ka dhacay oo kale mahad cubayd cali ayaa ka waramaya
moxamed ibraahim macalimow waa xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka waxa uu baahiyey qoraal uu ku muujinayo inaysan wax faa'iido ah keenaynin joogitaanka ciidamada shisheeye hadalkan ayuu ku sheegay in shisheeyuhu ay wadaan ololahooda bixitaanka soomaaliya intan ka badan afrikaanna ma sii ilaalin karo ee atmis waddamadooda ha aadeen ayagoo mahadsan inta aan isku tashanayno ayaan al-shabaab ka adkaanaynaa ama afghanistaan oo kale ayaan ugu yaraan ahaanaynaa sidaasi waxaa yidhi macalimow dadka ka tirsan dowladda federaalka golayaasheeda waxay si isku mid ah u muujinayaan welwelka xooggan oo ku aadan bixitaanka ciidamada shisheeye waxaana hadalladooda ku badan in soomaaliya ay noqonayso sida afghanistaan oo kale afghanistaan laba sano ka hor ciidamadii shisheeye ee maraykanku horkacayay ayaa ka baxay markii ay ku jabeen waddankana waxaa la wareegay jihaadiyiinta daalibaan
yuusuf dabageed oo ah gudoomiye ku-xigeenka hirshabeelle ayaa sheegay inuu ku dhowaad labaatan goor ka badbaaday weerara uga yimid xarakada mujaahidiinta al-shabaab muxsin xasan ayaa ka waramaya
yuusuf dabageed waa mid ka mid ah madaxda dowladda federaalk ee aadka oga calaancalo xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka kalena aadka oga sheegta howlgallada militarigeeda ee laayaanka ah yuusuf dabageed oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle ayaa sheegay xilli uu warbaahinta ka hor hadlayay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka go-an tahay la dagaalanka shisheeyaha soo duulay iyo maamulada ku daaban waxa uu sidoo kale tilmaamay inay al-shabaab webiga ku rideen isagoo aan dabaal aqoonin si dirqi ahna uu ku badbaaday shabaab wuxuu rabaa niman inay meeshaa laga suuliyaan raba wa annaga inaan suulinno iyo inay la suuliyaanna labada mid wa hadday rabaan hadda ha idugu dhex juraano ama makarofankaan ha iga dhegaystaano annaga hadda waa ogahay inay dadkan u egyihiin kiin faataxaanaba iskula joogino annaga hadda ka hor sagaal iyo toban qaraxna eh, waa igu soo dhufteen ilaahayna wax iguma yeelin taydiina waa sugow hayaa Eh, gubino maray igu rideen aana dabaal aqoonin ilaahayna waa iga baxshay si kastaba ha ahaatee waxaa muuqanaya quusta iyo murugada ay madaxda dowladda federaalk ka muujinayaan la dagaalanka shareecada islaamka oo ay horboodayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ayna hogaamiyeyaasha dowladda federaalk kaga dhegtay in warbaahinta laga hor calaacalo dowladda ethoobiya ayaa shir ka dhacay ankare ka soo saartay war ka duwan mid uu sheegay xasan sheekh mahad cubayd cali ayaa ka waramayaa dowladda itoobiya ayaa soo saartay war ka duwan kii xasan sheekh uu ka sheegay wadaxaajoodkii dowladda federaalka iyo xabashida ku dhex maray dalka turkiga xukuumadda addis ababa ayaa war rasmi ah ka soo saartay shirkii kowdii bishii julay ka dhacay magaalada ankara ee dalka turkiga kaasoo looga hadlayay damaca itoobiya ee badda soomaaliya iyo heshiiskii uu saxiixay muuse biixi ayadoo xasan sheekh uu sheegay in shirka ay itoobiya soo codsatay ayaa waxay itoobiyaankuna dhankooda sheegeen in ayaga laga soo codsaday ka qaybgalka kadib markii uu dhambaal uga yimid xukuumadda ankara dowladda federaalka iyo itoobiya waxaa shirka ku matalayay labada wasiir arrimo dibadeed waxaana la yaab leh in sidoo kale xukuumadda addis ababa ay beenisay war kale oo uu sheegay xasan sheekh xasan wuxuu tilmaamay in labada wasiir arrimo dibadeed aanay kulmin balse ay u kala dab qaadaysay wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga laakiin itoobiyaanku waxay leeyihiin ayadoo la marayo fududaynta turkiga waxay awood u yeesheen wasiirada inay si gooni gooni ah u yeeshaan isweydaarsi daacadnimo niyad sami iyo aragti horumar leh oo quseeya khilaafkooda iyo sahminta aragtiyo ku wajahan sidii wax looga qaban lahaa qaab la wada aqbali karo sidaasi waxaa lagu yidhi warka ka soo baxay xabashida itoobiyaanka ayaa mar kale beeniyey war xasan sheekh uu ku hadlay oo sheegayay in shirka aan waxba la isku afgaran balse itoobiyaanku waxay xuseen in labada dhinac ay ku heshiiyeen in xasiloonnida gobolka laga wada shaqeeyo xukun tacsiir ah ayaa lagu fuliyey shakhsiyaad lagu qabtay magaalada saakow ee gobolka jubbada dhexe iyagoo faraha kula jira maandooriyaal maxamed muudey axmed abu muslim ayaa ka waramayaa
allahu akbar allahu akbar allahu akbar
gelinkii dambe ee maalintii shalay waxaa fagaaree ku yaala degmada saako ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ka dhacay xukun tacsiir ah kaas oo lagu fuliyey toddoba dhalinyaro ah oo lagu soo qabtay waxyaabaha muqaadaraadka ah ciidamada xisbada ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen todoba dhallinyarada ah iyaga oo cunayay qaadka islamarkaana sigaar cabayay waxaana lagu wareejiyey maxkamadda islaamiga ah boqolaal ruux ayaa ka soo qayb galay fulinta xukunkan qaadiya ayaa faahfaahin ka bixiyey xukunka maxkamadda islaamiga ah markana waxa uu soo gudbinayaa tacsiirka lagu xukumay todobada dhallinyarada ah iyada oona isla goobta lagula fuliyey xukunka oo lagu soo eedeeyey in lagu soo qabtay tubaako sigaar iyo qaad dhammaantoodaba maxkamadda waxay su'aashay in ay ka jawaabaan eeddii loo soo jeediyey waxayna ku jawaabeen haa waa run annagaa wadannay oona isticmaalaynay intaa kadib markii maxkamaddu dhegaysatay eedeynta iyo jawaabtooda ahaydna mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sadatan min soddon iyo toddoba karbaash oo tacsiir ah muqaadaraadka ayaa dhibaato daran ku haya bulshada ku dhaqan meelaha ka baxsan wilaayaadka islaamiga ah halka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tallaabo sharci ah ka qaado cid walba oo lagu helo in waxyaabahaasi ay soo geliso wilaayaadka warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan naga intaa